wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa degmooyinka baynabo iyo buurhakaba ka fulisay ololo daaweyn xoolaa degmada buurhakaba ayaa la gaarsiiyey kow iyo toban tuulo halka degmada baynabo la gaarsiiyey shan iyo toban tuulo muddada uu socday ololahan daaweynta ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad tiradooda gaaraysa laba kun iyo shan boqol halka xoolaha la daaweeyey ay tiro ahaan kuru dhaafayaan konton kun oo neef qaar ka mid a dadkii ka faa'idaystay mashruucan ayaa u mahad celiyey wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya irinka ma aragna hergeb i goryaan i sambab i yaninin daawey marka ma aragna ini mayfadaananin weda ma aragna holasnanin gobod walaas dhongnanin kudaawey waan eed eedaan maasidin kaooda wii gaalay kormari may ninkooyey xanaanada hoolaha wasaaradda xanaanada hoolaha gaal jiri badan in walqabo alxamdulilaah
irin oo la eraaw kuleylaysada ka dhamaayay yaa nin daawayey mayba ku odsadaane anti nin sii wadaano ilaahay nin kordhe ilaahay laku tuugay fayaawaanta daawada nin widaanga fadaan qaar ka mid a dhakhaatiirtii ku holaneed daaweynta xoolahan ayaa faahfaahin ka bixiyey tuulooyinka la gaarsiiyey daaweynta xoolaha mayba maylaraay fulinaheen barnaamij oo daaweyn ah oo wasaaradda xanaanada hoolahana yacni fuliyaasi maybaa mayl araay oo barnaamijkaas ka sameynay degmada baydhabo iyo degmada buur degmada baydhabo waa tumishan tuule iyo mayl araay barnaamijka daaweynta deersani sidoo kale ba degmada buur waliba mayl araay la deersiyey tumi kow tuule maybaa ka faa'iidaysaday dad tiradooda deerasa laba kun iyo shan boqol sidoo kale xoolaha la daaweeyey waliba la qiyaasay konton kun iyo walka badan xoolaha waxyaabaa laka daawayaay oo mayba ka madaxaay mayl araay sida hergebka goryaanaadka iyo cudur kale oo tiro badan wasaaradda mayba laraay maybaa hooga saartay muddooyinkan ka dambe sidii oo badqabka caafimaadka hoolaha ayaa kordhanka qaada lahaay iyo wax soo saarkaba muhiimada yeelata badqabka caafimaadka hoolaha waliba waa haddii xoolaha caafimaadkooda hooga la saaro oo la daaway waliba badbaaday caafimaadkii oo bani aadanka barnaamijkan daaweynta ah mayba ka shaqeeyay tiam oo may laraada wasaaradda tababarti oo tababar fayle oo heerjay sare iyo siini iyo ka shaqeeyay wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe xoogga saaraysay kor u qaadista caafimaadka xoolaha iyadoo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay ka fulinaysay wacyigelin iyo daaweyn intaba